bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhowaada qodobadeena warka galabnimo kuwooda ugu doorkaroon labi toban ruuxood oo la sheegay inay qabeen calaamadaha cudurka coronavirus inay ku geeriyoodeen deegaanka ceel jaale ee duuleedka magaalada beledweyne dacwadii muranka badda ee soomaaliya iyo kenya oo dib loo dhigay dowladda soomaaliya oo ka hadashay go-aanka i c j ee dibudhigista dhageysiga dacwadda soomaaliya badda iyo kenya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore oo ka hadlay go-aankii dibudhigista dacwadda badda shirkii covid nneteen oo looga hadlay faafitaanka cudurkan iyo soo kale isku imaatanka bulshada soomaaliyeed xiliyada munaasabadul ciidulfidriga taliya cali gaab oo ka hadlay qaraxii uu ka badbaaday akhbaaraadka dibadda warkeena galabta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah trump oo ku faanay in dalkiisa uu hogaaminayo caalamka tirada kiisaska coronavirus ee ugu badan
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waa galabnimo arbaca taariikhdu waa labaatanka bisha shanaad sanada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeena warka kuwooda ugu doorkaroon iminkana warkaas oo faahfaahsan ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay go-aanka imaam go-aanka ay daawada muranka dhalisay ee badda ee isku haystaan badda ee kenya iyo soomaaliya misna dib loo dhigay isagoona sheegay in dowladda soomaaliya ay mowqif adag ay ka qaadanayso dib u dhigistaasi maxkamadda cadaaladda caalamiga ah i c j ayaa shalayto waxa ay caddeysay in ilaa iyo shan iyo tobanka bisha ee maarso labada kun iyo kow iyo labaatanka dib loo dhigay waqtiga laga wada hadli doono muranka u dhexeeya soomaaliya kenya ku aadan soodinta badda maxkamadda i c j waxay shan iyo tobanka ilaa iyo sideed iyo tobanka maaj ee labada kun iyo kow iyo labaatanka dhageysanaysaa dooda dowladda soomaaliya iyo kenya ee u dhexeysa ee ah muranka badda dhaliyay waxaana murankaasi in badan ka hadleen kooxaha mucaarad ku ah dowladda soomaaliya iyagoona sheegeen in ay dowladda soomaaliya ay ka jiibsatay go-aanada dib looga dhigayo muranka badda ee soomaaliya kenya kala dhexeyso dhinaca kale waxa uu madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka hadlay maanta shir jaraa'id uu ku qabtay caasimadda muqdisho in dowladda soomaaliya uu sheegay inay ka jiibsatay muranka badda ee kala dhexeeya dowladda kenya madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlay taariikhda la xiriirta sida ay dacwadda badda ku bilaabatay iyo sidoo kale sababta ay maxkamadda cadaaladda caalamiga ee i c j ay u geeyeen wuxuuna sidoo kale uu sheegay in intii uu kiiska maxkamadda taagan yahay aysan kenya iyo soomaaliya aysan dhexmari karin wax cilaaqaad ah garsooraha maxkamadda cadaaladda caalamiga i c j ayaa ku dhawaaqay in mar kale loo dhigo dib dacwadda badda ee soomaaliya kenya sidoo kale xasan sheekh ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay mas-uul ka tahay dib u dhigistani badda dacwadda badda kenya kala dhexeysa isagoona sheegay in afari sano ka hor halkay maxkamadda halkay dacwadani badda ay dhigeen ilaa haatan waqtigeeday sii yaalo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xalay guddoomiyey shirkii guddiga qaran ee kahortaga coronavirus isagoona barnaamijkani uu sheegay in barnaamij cusub ay kusoo kordhinayeen kaas oo ah sidii loogu baaqsan lahaa faafitaanka cudurkani bulshada dhexdiisa iyadoona la maalmahan ugu fooda nagu soo haayo ay tahay maalmaha ciidulfitriga ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa xubnaha guddiga kula dardaarmay in ay xoojiyaan howlaha ka hortaga cudurkani coronavirus islamarkaana ay ku fuliyaan tallaabo kasta oo looga guuleysan karo cudurkani kun iyo shan boqol iyo labo xaaladood ayaa laga hirgeli ayaa laga diiwaangeliyay gudaha dalka oo qaba cudurkani coronavirus iyadoona la sheegay inay u geeriyoodeen konton iyo sagaal ruux halka boqol kon boqol lixdan iyo toddoba ruuxna ay sheegeen in laay ka bogsoodeen taliyaha hogaanka caafimaadka ee booliska soomaaliyeed cali xirsi bare cali gaaba ayaa ka hadlay qarax saakay lala eegtay gaari uu leeyahay kaasi oo ahaa nooca ay soomaalidu u taqaano qooqane oo ay la socdeen ciidamo ilaalo u ahaa taliyaha taliya caligaab oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in gaarigiisa qaraxa miino ah lagu lagula eegtay inta u dhexeyso isgoyska banaadir iyo garaashka wakaaladda islamarkaana isaga xilligaasi uusan socdin waxa uuna sheegay taliya caligaab in qaraxaasi gaariga lala eegtay xilliga isaga la geynayay goobtiisa shaqo kadibna uu gaarigaasi kasoo laabtay wuxuuna sheegay in qaraxaasi lala damacsanaa in isaga lagu lala bartilmaamiso hase haatee uu sheegay in uu ka badbaaday magaalada beledweyne wararka ka imaanaya waxaay sheegayeen in labaiyo toban qofood oo laga shakisan yahay ama ka muuqdo calaamadaha cudurka coronavirus in ay ku geeriyoodeen duleedka magaalada beledweyne gaar ee la yidhaahdo ceel jaale warbixinta warkan waxaa halkaasi inoogu soo diray bashiir cali cusmaan
arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa ka hadlaya xaaladda fatahaada magaalada beledweyne iyo coronavirus oo kiisas ka mid ah laga helay deegaanada maamulka hirshabeelle wasiir caadle ayaa sheegay in hirshabeelle ay wajahayso dhibaatooyin fara badan oo loogu baahan yahay dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan wax ka qabashada fatahaadaha iyo cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka waxa uu sheegay in maamulka hirshabeelle aysan haysan qalabba lagu baaro cudurka coronavirus sidoo kalena ilaa labiyo toban ruux oo ka muuqday calaamadaha cudurka ay ku geeriyoodeen deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne afar labaatankii saaci lasoo dhaafay dhanka covid nka annaga waxaad og tihiin oo laga warqabaa ma hayna annaga qalab wax lagu baara ma haysanno intaan ogaan karno waa yar tahay laakiin waxaa ku filan in cibro lagu qaato meesha kaliya ee maaragtay wasiirada iyo xildhibaanadu ay ku dhinteen waa hirshabeelle inay dhimashada u horraysa soo dhacday hirshabeelle ay ka dhacday waxay sawir guud ka bixinaysaa xaaladda guud oo ma aragtay meesha ka jirto annagoo la daala dhacayno cudurkii dilaaga ahaa oo covid nka ayaa waxaa noogu soo darmay oo yimiday fatahaado aanay cid ka fakanaysa ana jirin taasoo fududaysay in cudurku si dhib yar oo u faafo waxaad ka warqabtiin fatahaadaha wixii ka dhacay magaalada beledweyne iyo xaaladeedu sida ay hadda ay ku sugan tahay dhanka cudurkane ilaa shalay saac oo lasoo dhaafay meeshii dadku ay ku barakaceen waxaa ku geeriyooda in ka badan laba iyo toban ruux ayaa ku dhintay oo calaamadihii cudurka ay ka muuqdaan marka ma suurogeli karto inaan koontaroolno annagu ama aan dadki baarno waa yeeli karnaa inaan ma aragtay waa yeeli karnaa inaan inaan qaadno testiga laakiin wuxuu u baahan yahay in la qaado oo xamar la geeyo meel wax lagu baara ma hayno haddii dadki ay soo qaxeen oo guryihii ay ku jireen ay ka soo baxeen ee bannaanka yimaadeen hadda ma jiri karaysa marka nadaafaduna ma jirayso yaan lays kala fogaashana ma jirayso waxaa intaas usii dheer weliba jirku aan daafac lahayn li'annahu dadku haddaanay haysan raashin iyo wax ay cunaan jirkooda waa difaac beelaa sidaas darteed marka waxaa waaye cudurkii waxaa aad iyo aad u fududeeyey oo u sahlay in ma aragtay la galo xaaladan waxaa sahlay fatahaad waxa uu sheegay in maamulka hirshabeelle ay caqabado badan haystaan islamarkaana saamaynta ugu badan ee cudurka uu ku yeelanayo dadka ka barakacay magaalada beledweyne ee haatan ku nool deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne degmada la yidhaahdaa mahadaay laga soo bilaabo xuduudka ay la leedahay jalaalaqsi ilaa degmada jowhar xuduudka ay la leedahay inta u dhaxaysa tuulooyinka ku yaala dhammaantood labada dhinac ummaddii joogtay dhammaanteed biyihii waa qaadeen ummadda ay khusaysa howlahan oo wax ka qaba karto hadday noqon laheeday madaxda hirshabeelle oo aniga iga sarrayso iyo hadday noqon laheeday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaranka iyo hadday noqon laheeday guddiga gurmadka fatahaadaha dhammaa ra-iisul wasaaraha dadaalkii uu dadaalay oo uu isku dayay aanba cid la arkaba meeshaan in la ogaado dhibaatada ka taagan waa uga mahad celin biyaha kan inta aanay soo bixin in ka hortag lagu sameeyo guddiga gurmadka fatahaadaha waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiya ayagane ayagaas saacadii lasoo dhaafay afar labaatanka saac oo lasoo dhaafay xaqiiqatan aad iyo aad guluf ugu jiray hadday noqon lahayd wasiirka arrimaha gudaha wasiir safriye wasiirka boosee isgaarsiinta wasiir canshuur wasiirka ma aragtay wasiir xamsa iyo tiimkoodoo dhan waxaa waaya tiimkaas aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaa waxaan si gaara ugu yeeraa ganacsatada hirshabeelle war waxaan leeyaha fadhiga ka kaca waxaad haysateen oo ilaahay idin siiyey waxaa laydinka rabaa in aad wax ka gaarsiisaan
bangiga adduunka ayaa ka digay lixdan milyan oo qof in ay saboolnimo khatar uga jirto bangiga adduunka ayaa sheegay cudurkani coronavirus ee dunida ka dilaacay uu sababay ilaa iyo lixdan milyan oo qof inay galaan saboolnimo aada u daran david melbas wuxuu sheegay dhaqaalaha dunida inuu hoos u dhacay boqolkiiba shan sanadkan xilli ay dalalku la daalaacdhacayaan cudurka safmareenka ee coronavirus wuxuuna cudurkani uu durbadiiba sababay in ay malaayiin qof ay saboolnimo soo wajahdo kuwaasoo badankooda ganacsiyo shaqo ay ka hayeen ay ku waayeen kuwo kalena uu sheegay in xaaladda dalkooda ku jirto awgeeda ay shaqooyinkooda ay kaga gaabsadeen dhanka kale wuxuu sheegay in cudurkani dalalka uu hasiibay kuwa faqiirka ah ay ugu daran yihiin bulshadooda donald trump ayaa ku faanay in dalkiisa uu hogaaminayo caalamka tirada kiisaska ugu badan ee coronavirus u soo rito madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa ku dooday in mareykanka ay sharaf u tahay in uu hogaaminayo tirada dadka ugu badan ee uu cudurkani soo ritay dalka mareykanka ayaa waxaa tirada uu cudurkani soo ritay ay iminka gaaraysaa hal dhibic shan milyan waxaana waddankaasi tiro ahaan ugu geeriyootay cudurkani in tirada gaaraysa laba sagaashan iyo labo kun oo qofood sida ay sheegtay jaamacadda johannes hopkins dalka ruushka ayaa kaalinta labaad ku jirta marka loo eego tirada cudurkani uu soo ritay oo iminka gaaraysa saddex boqol oo kun oo kiis isniintii ayuu madaxweyne trump waxa uu shirgudoomiyey kulankii ugu horeeyey ee ay yeeshaan golaha wasiirada tan iyo markii uu cudurkani dalka mareykanka uu ka bilaabmay dowladda mareykanka ayaa maalin kasta waxa ay baaritaan ku sameysaa kumanaan kun oo qof oo ku dhaqan dalkaasi mareykanka si looga xaqiijiyo cudurka coronavirus warkii galabtaan aad kala socoteen warbaahinta warsan iminka waanaga intaa ciddi warkan uu seego waxay isagoo maqali qoraal ay ka heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ah warsan radio dot com waa aada ku mahadsantihiin la socodkiiyo dhegeysiga warkeena galabnimo